أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين قال شيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحمن الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى فصل في تفريق الصفقة فصل هذا كان فاصل من وحكرة سارة fii tafriiqi safqati gorgorada oo shayga la gorgorinayo kala geynteedii ayuu u fasal yahay sheekhu raximahu llahu tacaala fasalkan wuxuu uga hadli doonaa mas'alo loo yaqaano fiqhiga dhexdiisa tafriiqu safqa gorgoradii oo kala tagsan yacni beecii oo aan shaqo isku lahayn haddii shay la kala iibsado ama laba shay la kala iibsado labadii shayna aysan islahayn oo shaqo aysan isku lahayn see la yeeli beecii oo dhan baadil miya mise wixii sharcigu ogol yahana beec waa ku ansixi wixii sharcigu uusan ogolaynna beec waa ku buri see la yeeli mas'alatu tafriiqi safqa waxay culimmada fuqahadu u qeybiyeen saddex qaybood wa huwa ima fi libtidaa bilowga horeba ashyaada la iibinayo bilowga horeba inay ku kala tagaan oo bilowga horeba aysan shaqo isku lahayn aw fi dawaami ama marka hore yacni shaygu shaqo waa isku leeyahay oo wuu toosan yahaye inay sii daa'im noqdaan ayaan dhicin oo ashyaadii ay isla sii socdaan aw fi laxkaam ama ashyaadii la iibiyey inay axkaamta ku kala tagsan yihiin xukunka inay isku khilaafeen saddexdaas ayaa masalada u qeybsantaa sheekhu marka wuxuu ku soo hormariyey masalada ugu horeysa oo ah ima fi libtidaa yacni bilowga horeba sharcigu inuu diidan yahay labadan shay oo la iibiyey inay isla socdaan bilowga horeba sharcigu ma ogola idaa jamaca hadduu kulmiyo shaksigii maa shay shaygaasoo yasixu baycuhu shayga beeciisu uu ansaxayo iyo wamaa shay uu kulmiyo shaygaasoo laa yasixu beeciisu uusan ansaxaynin waa laba shayoo midna beeciisu ansaxayo midna beeciisu uu baadil yahay ayuu wuxuu ku kulmiyey hal beec iyo hal heshiis hal heshiisu wuxuu ku kulmiyey iyo hal beec shay beeciisu ansaxayo oo sharcigu ogol yahay iyo shay beeciisu uusan ansaxayn maxaa ka mid a ka khallin wa khamrin tanag khamro ah iyo tanag khal ah khalku waa biyo dhanaan oo daahir ah oo nadiifoo sharcigu ogol yahay in la kala iibsado ka khallin wa khamrin tanag khamro ah iyo tanag khal ah labadaa tanag uu hal mar beec ku rid aan kaa iibiyo labadan tanag midna sharcigu waa ogol yahay oo beeciisu waa saxiix waa tanaga khalka ah midna beeciisu waa baadil oo sharcigu ma ogola waa tanaga khamrada ah hal maruuna heshiiskii ku dhacay see la yeeli marka wa xurin wa qinin waxaa kaloo ka mid a gorgoradii oo iskhilaafsan oo bilowga horeba ku kala tagtay nin xora iyo nin addoon ah ayuu hal mar wada beeciyey wuxuu yidhi labada nin waxaan kaa iibiyey boqol dollaraan kaa siiyey ninna waa addoon oo beeciisu waa ansixi ninna waa nin xor ah oo beeciisuba uusan ansixin see la yeeli marka wuxuu ku yidhi sheekhu saxa beecii horta waa ansaxay beecii laba shay oo midna sharcigu ogol yahay midna sharcigu uusan ogolayn uu qofku iibsaday saxa beecii wuu ansaxay fii maa iladii kii dhexdiisuu ku ansaxay yasixu lbaycu beecu uu ku ansaxayey wixii sharcigu ogolaa dhinacaas beecu waa ka ansaxay oo dhinacee waa tanagii khalka ahaa iyo addoonkii dhinacaas horta beecu saxuu ka yahay nadiifu biqisdihi maca qisdihi shaygaas beeciisu ansaxay nasiibkiisii nasiibkaa micigiisuu la ansaxay min athamani lacagta xaggeedana uga nasiiba lacagtii ku soo aadaysay midkaa sharcigu ogol yahay lacagtii dhinaciisa soo qaabilaysana dhinacaas lacagtana beeci waa ku ansaxay biictibaari qiimatihimaa labadan shay qiimadoodii qiimadaa fiirintoodii ayuuna beecu ku ansixi waa masaladii haddaanu sheegaynay sheekhu wuxuu ula jeedaa tusaale ahaan laba shay ayaa waxay ku kala tageen alibtidaa bilowga horeba ay ku kala tageen oo midna waxaa weeye sharcigu ogol yahay oo beeciisu waa saxiix midna sharcigu beeciisu wuxuu ka dhigay baadil tanag khamraa iyo tanag khal ah labadiiba hal mar soo iibsaday sheekhu marka wuxuu ku yidhi saxa fii maa yasixu wixii beecu uu ku ansaxayo beecu waa ku ansaxaya sharci ahaan waa tanagii khalka ahaa tanagii khalka ahaa beecu dhinaciisa waa ka ansaxay wuxuu kula ansaxay biqisdihi maca qisdihi shaygaas nasiibkiisa micigiisa ayuu beecu kula ansaxay min athamani lacagta xaggeedana uga nasiiba lacagtii soo qaabilaysay tanagan khalka ah intii soo qaabilaysana beecu waa uga ansaxay biictibaari qiimatihima labadan shay qiimadooda qiimadaa fiirinteeda ayuuna beecu ku ansixi biictibaari qiimatihima maxaa loola jeedaa ulojeedada waxaa weeye maalan tanag khal ah iyo tanag khamro ah ayuu hal mar beecii uu ku kulmiyey waxayna ku dhawaaqeen boqol iyo konton dollar waa tusaale ahaan misaal wey labadooda labada tanagba boqol iyo konton dollar ayay ku dhawaaqeen waxaa la leeyahay marka sharci ahaan beecu wuxuu ku ansaxay tanaga khalka ah kan khamradaana beeci waa ku buray lacagtiyaa la rabaa marka lacagta uu qaadan lahaa lacagta uu qaadan lahaa oo beecu ku ansaxay dhinaca lacagta tanaga khalka ah lacagtii soo qaabili lahaydna beec waa ku ansaxaydana lacagta soo qaabili lahayd see ka fiirinaynaa marka xaggee see loo xisaabay waxaa la leeyahay hala qiimeeyo suuqa ha la aado waxaan iyagu ay ku heshiiyeen waan u iman doonaahe boqol iyo konton dollar ay ku heshiiyeene bal suuqa caadigana meeqay ka joogaan labadan shay kun iyo shan boqol oo dollar tusaale ahaan ayaa qiimahoodii noqday iyagu waxay ku heshiiyeen waa gooni qiimahoodii wuxuu noqday kun iyo shan boqol oo dollar kunku wuxuu noqday khalka biyihii khalka ahaa shanta boqol oo dollarna tanagii khamrada ahaa ayaa noqday maxay isu joogaan marka khalku wuxuu noqday kun dollar khamradiina waxaanu nihi waxay noqotay shan boqol oo dollar maxay isu joogaan thuluth iyo thuluthaan ayay isu joogaan lannu tanagii khalka ahaa kun dollar markii la yidhaha iyo shan boqol kunka dollaraa wuxuu noqonayaa thuluthaan qiimihii boqol iyo kun yani kun iyo shanta boqol iyo saddex qaybood markii loo qaybiyo labadooda qaybood waxaa la kacay tanagii khalka ahaa khamradiina hal qaybuu noqday markaan suuqii qiimadiisa saa usoo ogaanay labadii qofaan u imanayna war maxaad ku heshiiseen boqol iyo konton dollaraan ku heshiinay labada tanag haye qiimadii suuqa markii la yidhaaho khalku muxuu ahaa thuluthaan lacagtii thuluthaankeeda iska bixiyaa la leeyahy boqol iyo kontonkii aad ku heshiiseen thuluthaankeedaa beecu ku ansaxay thuluthaankeeda thuluthaanku meequ noqon marka boqol dollar marka meesha maxaa ka soo baxay beeci inuu ku ansaxay tanagii khalka ahaa iyo qeybtii asaga soo qaabilaysay oo ahaa boqol dollar oo hulutaankii ah saas ula jeeda biictibaari qiimatiba macnada sidaa qiimada suuqaa lasoo qiimeynaa qiimadaas hadday hulu iyo huluthaan u joogto hadday rubuc iyo halaatat arbaac isu joogaan hadday nis isku joogaan mar walbaba iyadaa micyaar noqonaysa halbeeg qiimada suuqa waxay noqonaya micyaar iyo halbeeg hulu huluthaan rubuc halaatat arbaac iyadaa micyaar noqonaysa oo laga qiyaas qaadana walilmushtarii sheekhu wuxuu yihi qofka iibsaday labadaa shay oo midna beecu ku ansaxayo midna uusan ku ansixayn qofkii iibsaday wuxuu iska leeyahay alkhiyaaru in jahila hadduu shaniga jaahilka ahaa khiyaar uu leeyahay labada tanaguu iibsaday tanaga khamrada in waxaan ay khamro yihiin hadduu jaahil ka ahaa labada ninuu isla soo iibsaday mid inuu xor yahay hadduu jaahil ka ahaa dee khiyaaruu leeyahay oo go-aanka sharcigu isaguu siiyey muxuu marka go-aan ku leeyahay oo khiyaar uu ku qaadan karaa fii faskhi اlbayci wa ijaazatihi beecii inuu iska fasakhu yihaa beecii waa ka baxay maxaa wax la iqiiqiimeyn huluث iyo huluthaan maxaa igeliyey beecii oo dhan ba waa ka baxa si lacagti wuxuu kalou khiyaar u leeyahay imdaaء اlbeyc imdaac albeyc ama ijaazaة اlbeyc beeca inuu ogolaado inuu ihaha beeci waa ogolahay marka towsiic hala sameeyo inta suuqa la aado la qiimeeyo lacagtii hala towsiiciyo oo qeybta ha layga qaado sharcigu ogolaya ay ku ansaxayso waa ulutaankii sidaan ku misaalinay lacagta uluaankeeda ha layga qaado leeyahay walow talifa hadduu talfo bacdu اlmabiici shaygii la gadayay qaarkiis hadduu talfo qabla qabdihi qabdi اlmabiic mabiicii qibdooshadiisii intaan gacanta lagu dhiganoo la qibdo ka hor hadduu mabiica qaarkii uu talfo infasakha اlbeycu beecii waa fasakhmay fi taalifi shayga talfay dhexdiisii ayuu beecii uu ku fasakhmay biqisdihi maca qisdihi qisdi taalif kaa talfay nasiibkiisii nasiibkaa micigiisuu beecu ku fasakhmay min athamani lacagta xaggeedana uga nasiiba masaladii haddaan soo marno o kale tanina sheekhu wuxuu bilaabay marka gorgoradii oo haddana ku kala tagtay xagga dawaamka tafriiqu الsafqa masأalaةu tafriiq الsafqa waxaan usoo qeybinay saddex shay ima fi اlibtidaa labada shay inay ku kala tagaan bilowga horeba wa ima fi dawaam ama dawaamka inay ku kala tagaan wa ima fi اlaxkaam ama inay axkaamta ku kala tagaan waa tusaalihii ima fi dawaamtii wey labada shay oo la kala iibsaday maxaa la rabay inay isla sii socdaan isla daa'im noqdaan dawaamkii ku kala tageenoo walow talifa bacdu اlmabiic shaygii la iibiyey qaara qaara talfay qaar ayaa talfay oo dhintay oo baaba-ayu qabla qabdihi intaan la qibdoon ka hor ayuu talfay maalan laba addoon uu ahaa laba addoon ayuu soo iibsaday ama laba neef oo ari ah laba neef oo ariaba ka dhig tusaalaha laba neef oo ari ah ayuu soo iibsaday labadii neef oo ariga ahaa boqol iyo konton dollar ayuu ninkani ku iibsaday ninkii mushtariga ahayoo lacagta bixiyey intuusan qibdoon oo gacanta uusan ku dhigin neefafkii ariga ahaa midaa dhintayba midaa dhintay hadduu mid dhintay infasakha albeycu fi taalif midka talfay dhinaciisa beeci waa ku fasakhmay beec ma jiro labadii neef oo ariga ahaa midka talfay kaa talfay dhinaciisa beeci waa ku fasakhmay biqisdihi maca qisdihi qisdi taalif midkaa talfay nasiibkiisa micigiisu beeci uu ku fasakhmay min athamani lacagta xaggeedana uga nasiiba lacagtii qaabili lahaydna dhinacaasna waa dhacay isna neefkaas dhintay lacagtii qaabili lahaydna lacagtaas dhinacaasna waa dhacday tii haddaan soo marayno kale ti haddaanu soo marayno oo maalan waxaan leeyahay labada neef oo ninkani wuxuu ka bixiyey boqol iyo konton dollar ayuu ka bixiyey intuusan mushtarigii ninkii lacagtii wateeyey neefafkii gacanta ku dhigin midaa dhintay dee midkaa dhintay jaanibkiisa beeci uu ku fasakhmay lacagtiina qeybtaa dhimatay wixii ku soo aadi lahayd iyaduna way dhacday lacagtaas way fasakhantay maxaa loola laabanaa musame iyo iyo qiimatu suuq hala aado marka waa sidii haddaan soo marin musama iyo qiimatu suuq wixii lagu heshiiyey iyo qiimadii suuqa ha laysku fiiriyo ayaa laleeyahy war labada neef meeqay joogaan qiimada suuqa haddii jirto labada neef tusaale ahaan kun iyo shan boqol ayay joogaan kun iyo shan boqol tusaale ahaan haddii ay joogaan oo neefkan neefkan noola masale ahaan wuxuu joogaa markii la qiimeeyey neefkan nool wax lamida tusaale ahaan kun dollar uu joogaa neefka nool kan dhintana shan boqol uu joogaa maxay isu joogaan thuluth iyo iyo thuluthaan kii marka noolaayaa lacag badiyey oo kun dollar noqday iyaguna maxay ku heshiiyeen boqol iyo konton dollar maxay isu joogaan thuluth iyo thuluthaan lacagta waxaa la leeyahay thuluthaankeeda keen thuluthna wuxuu beecu la fasakhmay midka dhintay ha raac thuluthna thuluth iska dhaaf maxaa laga rabaa marka in lagu keeno boqol dollar iska keenaa konton waxaa loo jaray neefka dhintay neefka dhintay ayaa konton loo jaraa taasina waxay tusaale u tahay masأalaةu tafriiq الsafqa fi dawaan labadii shay oo aan isla daa'imay xukunkeedu walow jamaca walow jamacada waa tusaalihii saddexaad waa masalaةu tafriiq الsafqa fi اlaxkaam laba shay uu beeca ku kulmiyey oo xukunka ku kala duwan sharcigu waa ogol yahay laakiin sharcigu mid walba wuxuu siiyey xugum u gaara walow jamaca hadduu kulmiyo beeca uu ku kulmiyo waayo wayatakhayaru اlmushtari wayatakhayaru waxaa khayaar leh almushtari qofkii iibsaday labada neef oo mid uu dhintay oo mid uu talfay qofkii iibsaday khayaar u leeyahay oo go-aanka isagaa iskale sii masaladii haddaan soo marno kale muxuu khayaar u leeyahay beyna faski اlbayci wa imdaa'ihi beecii oo dhan waa ka baxay rii ma igu dhimatay laba riyan anugu reermi hadday dhimatay beecii o dhan waa ka baxa lacagtiibisi iyo inuu yidhaaho wixii hala fiiriyo qiimadii iyo waxaan ku heshiinay ثuluث iyo ثuluثan waxay lah tahay qaybtii rida qaabilaysay lacagta yaan layga qaadin rida dhimatay kanoo lacagteeda han layga qaadin walow jamaca shaksigu hadduu kulmiyo oo beeca uu ku kulmiyo beyna mukhtalifayi اlxukmi xukunka laba isku khilaafsan dhexdooda laba xukunka isku khilaafsan dhexdooduu beecii ku kulmiyo wadaalika ka baycin beec iyo wa ijaaratin ijaar beec iyo ijaar uu hal mar kulmiyo saxa waa ansaxay kullu minhumaa mid walboo beeca iyo ijaarka ka mid a waa sax wayuwasacu lmusamaa lacagta la magacaabana waa la qaybina calaa qiimatihimaa beeca iyo ijaarka qiimadoodii ayaa markaas loo qaybina masaladii ugu dambeysay weye masalatu tafriiqi safqa masalada tafriiqu safqa masaladii ugu dambeysay waxaa weeye labada shay isku xugun ma aha oo uu caqdiga iyo heshiiska ku kulmiyey isku xugun ma aha oo sharcigu mid walbaa wuxuu siiyey xugum u gaara ayuu mid walba siiyey maxaa ka mid ah ka baycin wa ijaaratin wuxuu kulmiyey beyna mukhtalafeey alxukm xukunka laba isku khilaafsan dhexdoodii ayuu kulmiyey ka baycin wa ijaara beecii iyo ijaaradii oo kale oo maalan muxuu leeyahay ajartuka daari gurigayga waxaan kaa ijaaray shahran bil wa bictuka thawbi maradaydana waxaan kaaga gaday bialfin bialfinaa ka dhexaysa ogaag guriga ijaarkiisa iyo marada guriga ijaarkiisa iyo maradaba kunkaas ayaa ka dhexeeya ajartuka daari shahran wa bictuka thawbi bialfin gurigayga waxaan kaaga ijaaray maradaana aan kaaga iibiyey hee kun kunkaasaa u dhexeeya ijaarkii iyo beeci ijaarkii iyo beeci kunkaasaa u dhexeeya muxuu kulmiyey heshiiskii muxuu kulmiyey laba shay oo xukunkooda iskhilaafsan yahay see xukunkooda isku khilaafsan yahay oo beeca iyo ijaarama waxaa jira ashyaa isku xiga isku khilaafsan yihiin miyaa jira beeca iyo ijaarada axkaam fara badan ayay isku khilaafsan yihiin axkaamta isku khilaafsan yihiin beeca iyo ijaarka waxaa ka mid a alijaara تنفسخ بالتلف بعد القبض لأن الإجارة تنفسخ بالتلف بعد القبض gurigii lagaa ijaartay hadduu talfuu dumo isaga dhan u baabo markaad qibdootay ka bacdi ijaaradii waa burtay maxaa la kala ijaartaaba gurigii hadduu dumo ijaaradii waa fasakhanta bikhilaaf الbeyc laakiin beeca saas kuma fasakmayo beeci maalan riyaad iibsatay ridii bacda alqabdi markaad ninkii kasoo kala soo wareegtay oo gacanta aad ku dhigtay ka bacdi ayaa ridii kaa talaftay oy kaa dhimatay beeci ma fasakmaha ma fasakmayo damaankeeda waa adiga wey adiga gacantaadii ku talaftay shaqadaada hakaa talaftay rabto lacagta waan kaa rabaa anig laga rabaa lacagta marka xugumka ayay isku khilaafsan yihiin beeca iyo ijaarada laba shay oo marka saas xukunkoodu isku khilaafsan yahay ayuu caqdi ku kulmiye wuxuu yidhi ajartuka daari shahran wa bictuka thawbii bialfin gurigayga waxaan kaaga ijaaray bil maradaydana waxaan kaaga iibiyey gurigana kaaga ijaaray bil kun saas saxa saxa kulun minhuma waxaaso dhan waa saxa laba shay oo xukunka un isku khilaafsan oo sharcigu ogolyahay hadduu kulmiyey kulli waa ansixi ijaarkii baaci waxaa dhan saxiix cid laa maanica wax diidayaa ma jiraan sharciga baaci ijaaro in heshiis lagu kulmiyo wax diidaya ma jiraan lacagta see la yeeli wayuwasacu lmusamaa lacagta markaas waa loo qaybin calaa qiimatihimaa qiimahoodii lacagtii la magacaabay wazacu waa la qaybina almusamى lacagtii la magacaabay calىa qiimatihimaa qiimadoodii ayaa loo qaybina waxaa la leeyahay bal marada sicirka suuqa hala aado hala soo qiimay gurigana bal hal bil ijaarkiisu intuu noqon karo bal suuqa hala aado hala soo qiimay waxay ku heshiiyeen waa gooni oo usoo laaban doona waxay kusoo heshiiyeen waxaa la yidhi gurigan haddaan qiimeynay bil ijaarkeedu waa shan boqol maradaana haddii la qiimeeyo qiimadu maxay noqon waa shan boqol iyadana iyaguna maxay ku heshiiyeen musamaha ay magacaabeen muxuu ahaa boqol dollar waa mithaal wey tusaale ahaan de boqol dollar hadday heshiiyeen maxay noqonay marka nis ya nisow nis ya nis marka waxaa laleeyahay boqolkii dollar ood magacowdeen yacni contonna waxaa yeelanaya guriga ijaarkiisa contonna waxaa yeelanaya maradii ayaa yeelanaya towsiica saasaa loo sameynaya wa tatacadadu safqatu gorgoradu way fara badan kartaa bitacadudi lbaayici qofka baayica ah ee badeecada iibiyey farabadidiisay ku fara badan kartaa wa tacadudi lmushtari qofka wax soo iibsadoo lacagtis wata farabadidiisay gorgoradu ku fara badan kartaa wa bitafsiili thamani lacagta faahfaahinteedana lacagtiioo la faahfaahiyo oo la kala saaray gorgoradu way ku fara badan kartaa maxaa ka mid a lacagtiioo la faahfaahiyey ka bictu kadaa shaygan waxaan kaaga iibiyey bikadaa intaasoo lacaga wadaa shayganna waxaan kaaga iibiyey bikadaa intaasoo lacaga walictibaaru walmuctabaru kan la fiirinayo ma batay mise waa yar yahay qofkee la fiirinaa bilcaaqidi qofka heshiiska galay oo caqadka sameeyey ee muwakilkii la fiirin maayo qofkii soo wakiishay ma la fiirinayo halkan sheekhu wuxuu ka bilaabay mas'alatu tacadudi safqa gorgoradii ama beeciyo heshiiskii wuxuu ka badan karaa hal labo saddex intaba uu ka badan karaa muxuu ku badan karaa marka gorgorada iyo heshiisku wa tatacadadu safqatu gorgoradu waxay ku badan kartaa bitacadudi albaayic qofkii baayica ahaa farabadidiisii waa ku badan kartaa wa tacadudi lmushtari kii lacagta watay oo wax iibsanayay farabadidiisana way ku fara badan kartaa maalan baayica hadduu fara badan yahay hal addoona waxaa islada saddex nin ama hal neef oo ari ah hal neef oo ari ah suuqa waxaa keensaday saddex nin ayaa keensaday markaasay adigiina kaligaa tahay ninkii lacagtiisito mushtariga kaligaa u markaasay kulligood beecii wada rideen siiqadii kulligood waa rideenoo waxay yidhaaheen bicnaaka waxaan kaa iibinay bishaatina bicnaaka waxaan kaa iibinay shaatana neefkeenna arigaahan kaa iibinay bikada intaasoo lacaga ayaan kaaga iibinay maxaa farabatay marka gorgoradii waa fara badatay oo saddex baayicay noqdeen soo maha haadaa baayic wa haadaa baayic wa haadaa baayic saddex baayico oo kala gedisan gorgorada marka saas way ku badan kartaa waxay kale ku fara badan kartaa tacadud ilmushtari qofka mushtarigu isaguna wuu noqon karaa laba iyo saddex hatii hadda mihaalkii hadda dib ugu laabo saddex nin oo hal neef yacni suuqa keensaday iyaguna saddex nin oo lacag wato halka neef wada doonaya ka dhig saddex ninoo haddana lacag wato halka neef wada doonaya waa tacadud ilmushtari mushtarigii ayaa marka tacaduday oo farabatay waan ku noqon karaa masalada wa bitafsiili thamani lacagta faahfaahinteediina gorgoradu way ku fara badan kartaa haddii lacagtii la faahfaahin badan laga bixiyo faahfaahinta maxaa ka mid a ka bictuka daa daa waxaan ka dhigaynaa tusaale ahaan hal neef halkan neef waxaan kaaga iibiyey bikadaa intaasoo lacaga neefkan ariga boqol dollaraan kaaga iibiyey wadaa neefkan kalena bikadaa neefkan kalena boqol dollar ayaan kaaga iibiyey marka maxay noqoneen gorgoradii labay noqoneen labada maxaa ka dhigay faahfaahinta lacagta faahfaahinta lacag hadduu markii hore dhihi lahaa bictuka haadayni labadan waxaan kaaga iibiyey bikadaa intaasoo lacaga ayaan kaaga iibiyey maxay noqon lahayd gorgoradii hal shay noqon laha laakiin lacagtii hadduu tacadudiyey waxay noqoneen laba shay yacni adigoo gorgoradii ku kulmiyey oo kale ayuu noqonaya maadaama lacagtii mid walba gooni loogu tilmaamay oo la sheegay waاlictibaaru wاlmuctabaru midka la fiirinayo bilcaaqidi qofka caaqidka ahoo beeca riday oo heshiiska galay qofkaasaa la fiirinaa xagga badida iyo xagga yaraanta ma badan yahay ma yar yahay qofka heshiiska galay ayaa laga fiirina tusaale ahaan qofkan qofaa soo wakiishay saddex ninaa neef isla lahaa hal neefay isla lahaayeen saddex nin hal ninay wakiisheen marka iraan neefka noo soo iibi hal nin ayay wakiisheen halkii ninaa neefkii gaday marka gorgoradii ma mida mise waa tacdid way fara badanta waa hal xabo lannu saddexdii soo wakiishay la fiirin maayo sharcigu ma fiirinayo sharcigu wuxuu fiirinaa heshiiska yaa riday beeca hal ninay soo wakiisheen halkaa ninay soo wakiisheen maadaama isagu beeca uu riday waxaa leeyahy gorgoradii ma fara badane waa hal shay gorgoradii safqadii waa safqa waaxida faslun haadaa kani faasilun mid wax kala saara fi lkhiyaari wuxuu u fasil yahay khiyaarka khiyaarku ilaa saddex qaybood ayuu u qeybsamaa khiyaaru اlmajlis iyo khiyaaru الshardi iyo khiyaaru naqsi saddexdaa qaybood ayuu khiyaarku u qeybsamaa khiyaarka uu doonayo sheekhu meeshan hadda inuu uga hadlo waa khiyaarka la yihaaho khiyaaru اlmajlis khiyaaru اlmajlis ayaan baranaynaa waxa la yihaaho khiyaarka kale khiyaaru shardiga fasalka soo socda ayuu sheekhu uga hadli doonaa khiyaaru naqsina fasalka ku xiga ayuu uga hadli doonaa sheekhu saddexda khiyaarba way noo iman doonaa hadda khiyaarulmajlis ayaan baranayna yahbutu khiyaaru lmajlisi khiyaarulmajlisku wuxuu ku sugnaadaa fii jamiici asnaafi اlbeyci beeca qeybihiisoo dhan khiyaarumajliska uu galaa qeybaha beeca maxaa ka mid a wadalika kasarfi lacagtii sarifka oo kale khiyaaru majlisku waa galaa wa bayci طacaami biطacaam cuntadii oo bidacaami cunto kale lagu iibinayo kale waa galaa khiyaarulmajlis wasalami beecii wax la hormarinayo oo salamka ahaa isaguna wuu galaa wa towliya beecii towliyada ahaa welisiintii waa galaa watashriik wa bayci tashriik beecii la wadaajinta isagana wuu galaa khiyaarulmajlis wax walboo beeca khiyaarulmajlis wuu galaa wuxuu ku leeyahay sheekhu khiyaarkan la yihaaho khiyaarulmajlis wuxuu galaa fii jamiici asnaafi اlbeyci beeca qeybihiisoo dhan wuu galaa khiyaarumajlis horta maxaa loola jeedaa khiyaarumajlis ulajeedada laga leeyahay waxa majlisku waa makaanu fadhi masder miimiya wey jalasa wuu fadhiistay majlisan makaanu fadhi marka ulajeedada laga leeyahay waxaa weeye waa khiyaar waktigiisu uu ku xadidan yahay goobtii beecu uu ka dhacay inta la isla fadhiyo oo la isla joogo goobti goobtii dukaankii beecu uu ka dhacay dukaankii inta lagu jiro oo dukaankii aadan ka bixin khiyaaraad leedahay alaabtii aada iibsatay waxaad dhihi kartaa war waaba ka baxay lacagteydii iisoo celi alaabtaada hor sharcigaa ku siiyey goobtii beecu ka dhacay intaadan ka dhaqaaqin sharcigu xorriyaduu ku siiyey war lacagtayda isii kan baayicu isaguna sharcigu khiyaaruu siiyey oo dukaanlaha wuxuu dhihi karaa war alaabtaydii iisoo celi how lacagtaada maxaa sababa sabab la-aan sharcigu bilaa sabab sharcigaa isiiyey bilaa sabab isiiy bilaa sabab lacagtiyaa jeexan iyo waxaa iyo sababa kaas waa noo iman doonaa khiyaaru naqiisa le khiyaaru naqiisa ama khiyaaru lceeb waa noo iman doonaa kan waa biduuni sabab waa fekeray baaci waa ila xumaaday isi alaabti bas biduuni sabab kaas marka waxaa la yidhaahaa khiyaaru lmajlis waa inta meeshii la fadhiyo goobtii inta la joogo yahbutu khiyaaru اlmajlisi khiyaaru majlisku wuxuu ku sugnaadaa fii jamiici asnaafi اlbeyci beeca qeybihiisoo dhan ayuu galaa kasarfi lacagtii sarifka oo kale lacag laysku sarifanayo lacagtii markaad sarifatay kabacdi war waxbaa igu soo dhacay lacagtiidii isi maba rabo sarif oo dhanba maba rabo waxbaa igu soo dhacay maxaa dhacay ma ceebaad lacagtii ku aragtay iyo maya wax ceeba ma arkine aniga maskaxdayda sharcigaa ku siiyey awooddaas awooddaas sharcigaa ku siiyey waa awood sharcigu u siiyey baayica iyo mushtariga labada qaybood wa bayci dacaami bidacaam dacaam dacaam lagu iibinayo ganley ganley lagu iibinayo beriis beriis lagu iibinayo beriis ganley lagu iibinayo waxaas oo dhan oo dacaam dacaam lagu iibinayo o dhan isagana wuu gala yacni khiyaarkan khiyaaru majliska wuu geli wasalami beecii horumarinta isagana wuu galaa salamku waa baycun mawsuufun fi dimati waa noo iman doona waa shay lagaa iibinayo laakiin aadan arkine tilmaan lagu gadanayo tilmaan ayaa lagu iibinayo waxaad leedahay neef geela oo afar jira oo geela noocaasoo geel koofureeda ama geel waqooyi ah ayaan maaragtaa kaa rabaa intaasoo lacaga ayaan kaaga rabaa boqol dollar ama kun dollar ayaan kaaga rabaa ra-sulmaalkiina waa la hormarina kunkii dollarna waa ka neef geeloo saas sifadiisa saas saas ay tahana waan kaa rabaa bisha soo socota ra-sulmaalkiina ho isagana salamaa la yidhaha waxaa gala khiyaarulmajlis war lacagteydii isi waxaan tilmaamo o dhan waa ka laabta isii lacagteydi waad dii karta wa tawliyati beecii welisiinta baycu tawliya iyo baycu tashriik khiyaarumajlis uu galaa beeca tawliyada maxay tahay baycu tawliya baycu tawliya waxaa weeye shaygii markaad adigu soo iibsatay qof ogaa lacagta lagaa siiyey ama adigu aada ogeysiisay ayaad ku wareejinay shaygii maalan waxaad leedahay waa tamliiku اlcayni bimihli aلthaman اlأwal waa shaygii mabiica ahaa oo qof kale aad ku wareejiso lacagtiina aad ka ceshato way dhacdaa in badan maalan maraad soo iibsanee maradii qofaa laga yaabaa inay la qorxoonaato maradan maad igu wareejisi lacagtii aad ka soo bixisay ayaan kugu celina lacagtii ka soo bixisay ayaan kuu celina markaasu wuxuu leeyahay wallaytuka almabiica bimihli thamani waxaan kugu wareejiyey alaabtan aan soo iibsaday lacagtiiyoo kale ayaan kugula wareejiyey isii boqol dollarna alaabtan kusoo siiyey boqolkii dollar igu wareeji adna alaabtan ku wareejiyey waxaa la yidhaha baycu tawliya way banaanta baycu tawliyana khiyaaru majliska wuu galaa markaad ku wareejisay kabacdi or waa ka laabtay waa soo fekere waa ka laabtay waa ka laabtay waad dhihi kartaa baycu tashriigana kan uu la mid yahay way soo eg yihiin tashriigga waxaa weeye qofkii alaabtii aada soo iibsatay ayuu wuxuu ku leeyahay shirka aan kugula noqdo boosaad iibsatay macawisaad soo iibsatay maraad soo iibsatay qofaa wixii la qorxoonaanaya markaasaad waxaad leedahay ashraktuka fii hada almabiic mabiican waa kula wadaajiyo shirkan kaaga dhigo shirko ayaan ku nahay shirkaan ku nahay marka lacagtii qeybtii adiga kusoo qaabilaysay kaan iisoo celi maalan shayga haddii kun dollar laga soo bixiyey kunkii anigaa dhiibaye dee shayga niskiisa nis iyo nis haddaan u kala qaadanayno shantii boqol io celi shaygii marka maxaad ku noqonaysaan shirko beeca noocaasa sharcigu wuxuu u yaqaan baycu tashriik khiyaaru majlis uu gelahay khiyaaru majlis uu galaa walaa khiyaara khiyaar ma ahaanin fil ibraa'i beriyeelidda beriyeelidda khiyaarku ma galo khiyaarku ma galo beriyeelidda wanikaaxi nikaaxana khiyaarku ma galo walhibati hibadiina iyadana khiyaarku ma galo walijaarati ijaaradiina khiyaarku ma galo ashyaadaas sharcigu ma ogola in khiyaar la geliyo ibraha ibraha maxaa loola jeedaa maalan qofkan dayn ayuu qofkan aada ku lahayd boqol dollaroo dayn aad ku lahayd markaasu waxaa tidhi boqolkii dollaroo daynka ahaa waa kaa beriyaa cafis wey ilaahay dartiisan kuu cafiyo goobtii intii la taagan yahay war khiyaaru majlisaan maqli jiray waa ka laabtay khiyaaru majlisaan maqli jiray khiyaaraan leeyahy waa ka laabtay cafiskii waa kuu dhamaata le khiyaar majlis ma galo ibraah alibraah khiyaaru majlis ma galo qof xaq aad ka beri yeeshay saad uga beri yeeshay wey bes laabasha ma jirto khiyaaru majlis ma m qofku inuu ku yihaaho khiyaaru majlisaan maqli jiray intaan goobtii aadan ka dhaqaaqin waa ka laabtay daynka aan ku haddana waa ka laabtay maya sharcigu kuma ogol ibraa ma galo alibraa anwaacu lbeec uu galaa bis anwaacu lbeec tawliyadii iyo tashriigii sarifkii rabawigii hayru rabawigii wixii o dhan waa geli lakin ibraa maya ibraa ma galo nikaaxana waa la mid waa nikaax gabadhaadii aad ninku nikaaxisay gabadhaadii ayaad ninku nikaaxisay waxaa tidhi zawajtuka bintii fulana gabadhayda heblo la yidhaah waa kuu guuriyey markhaatigiina meeshuu fadhiya shuruuddii nikaaxii waa mutawafir war khiyaarmadiisaan maqli jiray waa ka laabtay gabadhayda nikaaxeydii saan kaala wareegaad leedahay marka gabadhaas waa igu nikaaxsanta bis saan kaala wareegay khiyaar majlis ma galo nikaax khiyaar majlis nikaax ma galo saan kaala wareegay saan kaala wareegay wey taas walhibati walijaarati hibadiina waa la mid iyo ijaaradii maala qof waxaa tihi boqol kun dollar waa kuu hibay waa qibdooday gacantuu kaaga dhigay khiyaar majlisaa la sheegi jiray iisoo celi majliskaan ku sugannahay ma jirto ma jirto ijaaradiina waa lamid gurigan waan kaa ijaaray hal bil ayaan kaaga ijaaray boqol dollar waad aqbashay bis war khiyaar majlisaa la sheegi jire waa ka laabtay ma jirto ilaa bishii qofka ixsaan hadduu kaaga dhaafayo waa gooni ixsaan hadduu kaaga baxayo guriga gooni wey laakiin bishii la xadiday ilaa uu ka oofsado khiyaarulmajlis male ma laha wayanqadicu alkhiyaaru khiyaarku waa khiyaarulmajlis uu ula jeedaa sheekhu khiyaarulmajlisku wuxuu ku go-aa bitakhaayuri khiyaar qaadasho ayuu ku go-aa wayanqadicu alkhiyaaru khiyaar majlisku wuxuu ku go-aa bitakhaayuri khiyaar qaadasho iyo doorasho ayuu ku go-aa halkan sheekhu wuxuu ka bilaabay asbaab khiyaaru majlisku uu ku go-aa jira asbaabtaas waxaa ka mid a takhaayur takhaayur maxaa loola jeedaa labadii qofoo wax kala iibsanaya waxay dhaheen waxaan doorannay in beecani la fuliyo oo adna aanan ka bixin adna aanan ka bixin waa burin karaan khiyaar majliska dhexdooda waa burin karaan hadday sidaas ay yidhaahaan waa u dhammaatay khiyaar majlis waa xirmay albaabkiisa takhaayur hadday sameeyo fain ikhtaara axaduhumaa labadii qof midkood hadduu doorto labadii qof midkood ayaa doortay oo midaa wuxuu yidhi waxaan doortay beeca inaan laga bixin oo khiyaar majlis uusan jirin saqada xaquhu shaksigaas doortay xaqiisiyaa dhacay isaga bis adig adiga kugu sinantaa laleeyahay kaliga aniga kugulama jiro ada xaqaagii dhacay duunal aakhari kan kale ka sokay kan kale xaqiisa waa taagan waa ka laaba karaa kan maalan qofkii alaabta baayicii alaabta iska lahaa ayaa wuxuu yidhi aniga waxaan doortay beeca in sidiisa loo fuliyo oon laga laabo kii mushtariga ahay oo lacagta watana wuxuu yidhi ani waa ii taagan yahay weli khiyaar majlis waa dhihi karaa waa dhihi karaa wabitafaruqi kala tagga ayaa khiyaar majlisku uu ku go-aa biabdaanihimaa jirkoodii ay ku kala tageen biikhtiyaarihimaa ikhtiyaarkooda iyadoon midna la khasbin ikhtiyaarkooda ayay ku kala tageen goobtii beecu uu ka dhacay ayay ku kala tageen ninkii mushtariga ahaa oo lacagta watay alaabta iibsaday goobtii beecu uu ka dhacay dukaankii waaba ka tegey waa iska baxa dhex markuu sii marayu soo laabtay alaabta inaan kuu celiyaan rabaa khiyaar majlisaa la sheegahay khiyaar majlis ma jiro wuxuu ku sinaya intaadan goobta ka bixin laakiin haddaad dhaqaaqday oo goobtii aad ka baxday bis albaabka waa kaa xirmay wa yuctabar waxaa laga fiiriyaa fi tafaruqi kala tagga alcurfu caadada waxay dadku kala tag u yaqaanaan ilaa sharcigu ma xadeyn sharciga waxaa laga waayey inuu xadeeyey kala tag maxaa la dhihi karaa labadan qof meeshii waa ku kala tageen ormaa la dhihi karaa sharcigu wuxuusan xadaynna waxaa dib loogu laabtaa curfiga caadada caadada dadka waxay u yaqaanaan ayaa dib loogu laabtaa wayuctabar waxaa la fiiriyaa fi tafaruqi kala tagga waxaa laga fiiriyaa alcurfu curfiga ayaa laga fiiriyaa dhaqanka dadka wixii ay dhaqanka dadka u yaqaanaan alla ilahi labadaa qof waa kala tageen oo meeshii waa ku kala tageen waxay u yaqaanaan kala tag wey مثلا ففي dاr أو سفينة صغيرة guri ama dooni yar hadii beecu ka dhaxay doona beecu ka dhacay ama guriya beecu ka dhacay يحsل wuxuu تفرق ku xasili karaa بkخروuجi أحadiهima minها labadii qof oo beeca uu ka dhacay midkood inuu doonidii uu ka baxo ama midkood uu gurigii ka baxo bs تفرqaas taas u yaqaan gurigii mثلا dukaanku uu ka dhex furnaa gurigii hadduu ka baxay bs khiyaarkii waa go-an dooni dhexdeedaa beecu ka dhacay doonidii aad ka degtay khiyaarka waa kaa xir khiyaar majlis curfiga wixii loo yaqaano faslu fii khiyaari shardi khiyaarkii labaad wuxuu u fasl yahay khiyaaru shardi khiyaar khiyaaru shardi ayuu u fasl yahay wayajuusu waxaa bannaan shardu اlkhiyaari khiyaarka shardintiisii lahumaa lilmutacaaqidayn labadii heshiiska wada galay labadoodaba in khiyaar loo shardiyo way bannaanta waliaxadihimaa midkood in loo shardiyana oo bannaanta weli ajnabiyina waa bannaan tahay qof labadoodaba ka baxsan oo ajnabi ka ah in loo shardiyo halaaثata ayaamin saddex maalmood in la shardiyay bannaan tahay iyo famaa yulidiki duunahaa duuna halaaثati ayaam iyo saddex maalmood wixii ka yar fii jamiici asnaafi اlbeyc beyca qeybihiisa oo dhan uu ku bannaan yahay khiyaaru shardigu waa qeybtii labaad oo khiyaarka khiyaaru shardi waxaan ka soo baxnay khiyaaru majlis khiyaaru shardi ayaan gelaynaa khiyaaru shardi sheekhu wuxuu ku yidhi waxaa bannaan khiyaar in loo shardiyo lahumaa lilmutacaaqidayn labadii beeca wada gelayay oo mid walba wuxuu leeyahay waxay shardi wada galeen adiguna saddex maalmood ayaad khiyaar leedahay anna waxaan khiyaar leeyahay saddex maalmood saddex maalmood gudahooda adiguna alaabta waad iska soo celin kartaa adna lacagtii waad iska soo celin kartaa soo fikir haddii marka saddex maalmood heshiisku ahaa adii alaabtii waad iibsatay wax ceeba kuma arkin aa ka baxayaa tiri iga qabo lacagtiida isii war maxaa dhacay ceeb iyo miyaa jira may ceeb maahan maskaxdayda waa khiyaaru shardiyaa la ceeb shardi ma aha isagana khiyaaru shardiyaa la markii horaa shuruudda sida ahay labadoodii ama mid ka mida waa loo shardin karaa midaan dhihi karaa saddex maalmood ayaan anugu khiyaar leeyahay kii kale wuxuu dhihi karaa anugu mabalibi khiyaarkaas ma rabo ma doonayo saddex maalmood midaan dhahay khiyaarkii anigaa rabo weli ajnabiya ajnabi xataa waa loo shardin karaa oo midaa wuxuu leey labadii qof qof ka baxsan oon shaqo ku lahayn kii mushtariga ahay oo yacni lacagta watay ayaa wuxuu leeyahay anugu waxaan kalama aqaano nin saaxiibkayaan soo tusaa alaabtan saddex maalmood muddaa isi saaxiibkay hadduu ku qanci waayo waa kuu soo celinaa ogaw saddex maalmood gudahood ila alaabtan anugu ma aqaano waa gaari iyo motoor iyo waxyaalo uusan oqoonin oo shu-uuntooda uusan oqoon marka wuxuu u shardinaa khiyaarkii nin ajnabi ah oo waxaan xogtooda yaqaano sharci waa ogolyahay marka wuu ogolyahay sharciga halaaثata ayaamin famaa duunaha saddex maalmood iyo wax ka yar saddex maalmood wax ka yar la yidhi maxaa baxay saddex maalmood wax ka badan sharcigu ma ogola khiyaarkan khiyaaru shardiga afar maalmood shan maalmood maya lama ogola fii jamiici asnaafi اlbeyc beyca qeybihiisoo dhan ayuu ku bannaan yahay noocuu doonaba ha noqdo beyci laa fi الriba wالslmi wmaa yasrucu fasaaduhu laa fi الribaa shaygii ribada maya ribada kuma banaana khiyaarkan la yihaaho khiyaaru shardi kuma banaano waslmi slmkii kii beeci wax la hormarinayana isagana kuma banaana wamaa yuldi kiina kuma banaano yasrucu fasaaduhu maagaa fasaadkiisu uu degdegayo wixii fasaadkiisu degdegayana isagana kuma banaana saddexdaa shay saddexdaa shay ma galo khiyaaru shardi saddexdaa shay maxay tahay wixii ribo ah ashyaadii ribadu geli jirtay waa lacagihii laysku sarrifayey iyo madcuumaadkii waxyaalihii raashinka ahaa dacaam dacaam lagu iibinayo lacagihii laysku sarrifayey ayuu wuxuu yidhi war lacagtan horta waa kaa sarriftay laakiin saddex maalmood ka bacdi saddex maalmood ogow khiyaaran leeyahay haddaan rabo waa soo celi karaa saddex maalmood gudahoodi waan kusoo celi karaa lacag maya laga yeeli shay shay rabowi soo maa shay riba soo ma gasho maya shaygu hadduu yahay rabowi khiyaaru shardi ma galo khiyaaru shardi ma galo laakiin maxaa geli kara khiyaarka aan soo marnay khiyaaru majlis ha majliska inta wada joogna waad ka laaban kartaa laakiin khiyaaru shardi maya lannu shaygan waxaaba shardi kullu shay oo sharcigu shardiyo in goobta lagu kala qibdoodo khiyaaru shardi looma ogolo wax walba oo sharcigu shardi ka dhigay in goobta lagu kala qaato khiyaaru shardiga looma ogolo maxaa ka mid a salamkii rati sifadiisa iyo tilmaantiisa sidaa sidaa ay tahay ayaan kunkan dollar kaaga iibsada kunkii dollar in la hormariyo waa waajib beyca salamka kunkii dollar ataqaabud fi lmajlis waa shardi in majliska lagu qaato isagana salamkii ma geli karo khiyaaru shardi khiyaaru shardi laa fi riba iyo wasalami mayo wamaa yuladi kiina mayo yasrucu fasaaduhu fasaadkiisa uu degdegayo waxdee saddexda maalmood gudahoodba aan gaarinba saddexdii maalmood ayay kala iibsadeen cunto oo kale oo markaa in meesha uun guriga markii la tago hore laga cuno maahane waxaan saddex maalmoodba gaarayn iyadana oo fasaadaya khiyaaru shardi ma galo an maxaa waa cunto afka la gashanaya maxaa saddex maalmood looga shardina haddii saddex maalmood nolosha wax qurmayo iska baaba'ayo taasna ma gelayo ma gelayo kaas walaa yajuusu ma banaana sharduhu shardu khiyaari shardi khiyaaru shardiga shardintiisu ma banaana halaathan saddex maalmood in loo shardiyo lilbaayici baayici oo wax iibinayo alaabta iska lahaa in loo shardiyo ma banaano fi lmusaraati neefkii la gaaxiyey dhexdiisa saddex maalmood in baayici loo shardiyo ma banaano neef la gaaxiyey ayuu keensaday suuqa oo ninkan gaaxinta macnaheeda waxaa weye waa neef dhowr muddo ah aan la lisin wey waa irmaan irmaan weeye dhowr muddo ah ma uusan lisin dhowrkaa muddada markuusan lisin muxuu ula jeedaa takriir inuu dadka daguu rabo ila neefkii dhowr maalmood haddaan la lisin naasihiisii iyo candhadiisii kulli waa bararahay qofkii arka muxuu isleeyahay waxaana badan uu isleeyahay neef saasa wey neefka laga hadlay musaraada le neefka marka musaraadka ah baayicii hadduu yidhaaho saddex maalmood khiyaar ha laysiiyo baayici hadduu yidhaaho saddex maalmood khiyaar ha laysiiyo oo saddex maalmood dee haddaan soo fiiriyo kabacdi waan ka laaban karaa neefkaygii aan gaaxaya ha laysiiyo ayaan dhihi karaa ma banaano taas sababta neefkaas loogu diiday maxay tahay saddex maalmood inaan baayic aan loo shardin karin sababta loogu diidayo waxaa weeye dee neefkii saddexda maalmood qofka khiyaarka loo shardiyey milkigiisu ku baaqi yahay neefkii hadduu marka milkigiisa ku baaqi yahay mushtarigii iibsaday ma lisan karo saddexdii maalmood intay socoto ma lisan karo leannahu yaa khiyaarka loo shardiyey baayici baayici yaa loo shardiyey baayica haddii khiyaarka loo shardiyey neefka milkigiisu weli kama bixin baayicii caanahan marka kama lisi karo maxay noqonee neefkiioo marka lagu sii dhibo caanihii lagu sii dhibo caanihii lagu sii dhibo leannu lama lisayo intaasoo muddo ah oo xaaraan wey neefkii la dhibayo walmilku milkiga milkigaasoo fi lmabiic shayga la kala gadanayo yaa iskale milkiga lilmushtari kan iibsaday ayaa milkiga iskale in kaana alkhiyaaru khiyaarku lahu lilmushtari mushtariga hadduu khiyaarku u sugnaaday waxdahu munfaridan keligiis xaalu ahaa wuxuu ka hadli sheekha muddada saddexda maalmood ah yaa alaabta iskale horta maalan alaabaa la kala iibsaday waxaa la yidhi saddex maalmood aan khiyaar leen haddii markii hore khiyaarka mushtariga ninka lacagta iska leh haddii khiyaarka asaga markii hore loo shardiyay oo la yidhi kaligaa unbaa khiyaar leh haddii la yidhi alaabta saddexda maalmood muddadaas yaa iska leh alaabta oo xaqiiqo u leh mushtariga iska leh haddii khiyaarka asaga keligii la siiyey keligii haddii khiyaar firiis saddex maalmood gudahooda alaabtaas milkigiisa asaga iskale walmilku milkiga milkigaasoo fiihi fi lmabiic shayga la kala iibsaday dhexdiisa hadana lilbaayici baayica milkiga iskale in kaana alkhiyaaru khiyaarka lahu lilbaayici baayica hadduu khiyaarka u sugnaaday waxdahu munfaridan keligiis xaalu haddii milkiga lagu heshi haddii lagu heshiiyey khiyaarku inuu baayica yeesho oo la yidhaaho baayica adigaa khiyaarka iskale mushtarigii aniga khiyaarka shaqo kuma lihi yaa alaabtii saddexda maalmood gudahooda iskale baayaca iskale ninkii mar walbaba uu khiyaarka keligii la siiyey ayaa alaabta yeelanay wa mawquufun milkigii waa la joojiyey waa la istaajiyey cidna male baayicna male mushtarigna male in kaana alkhiyaaru khiyaarku lahumaa khiyaarku haddii labadoodiiba wada qaateen alaabta saddexda maalmood muddada ay ku jirto khiyaarka yaa iskale kanna ma lahan kanna ma lahan mawquufun saddexda maalmood gudaheeda fain tama albaycu waxaan fiirinaynaa marka beecu hadduu taam noqdo oo la yidhaha saddexdii maalmood hadday dhammaatay beecii sidiisa aan ku kala joogno adna lacagtaadii qaado ninkaana alaabtiisii beecii sidiisii aan ku wadno yaan la fasakin beeci yaan laga bixin saas haddii lagu heshiiyo baana waxaa caddaanaya annahu milkiga lilmushtari inuu mushtari mushtariga iska lahay min xiini alcaqdi heshiiska waktigiisa laga bilaabo haddii beecii sidiisa uu ku fulo markii horena aan nidhi labadooda khiyaarka loo shardiyey baayica mushtariga maxaa nidhi baayica mushtariga haddii khiyaarka loo shardiyo milkiga mabiicu maxaa nidhi waa mowquuf kana ma lahan kana ma lahan kabacdi waxaa noo caddaaday beeci taam uu noqday kana kama bixin kana kama bixin maxaa noo caddaanaya saddexdii maalmood oo nidhi milkiga ha la joojiyo waxaa noo caddaanaya mushtariga inuu alaabta iska lahaa ila alaabta isaga xaqi ahaan yeesha hadda moogta hadda isaga xaqi ahaan yeesha wa ilaa haddii kale beeci waa la fasakhay saddexdii maalmood aan ihi mulkiga hala joojiyo kana ma lahan kana ma lahan maxaa noo caddaanaya haddii beeci la fasakhay lilbaayic inuu iska lahaa mulkiga haddii beeciba la fasakhay mabiica ayaa iskale baayica iskale ewel baa saa iska lahaan jira wayaxsulu lfasku fasakhu wuxuu ku xasilaa iyo walijaazatu ogolaashada beeca la ogolaado bilafdi dhawaq ayuu ku xasilaa waxaan soo marnay saddexda maalmood oo khiyaarka la kala qaatay qofkii rabaa ka bixi kara biduuni sabab ayaan soo marnay maadi maadaama la yihi qofkii la rabo wuu ka bixi karaa see wax loo fasakhaa markaad leedahay beeci waan ka baxay ma niya niyo miyaad ku fasakhi kartaa maya beeci waan ogolaad markaan leedahay ma niyada maya labaduba niye ma aha wayaxsulu fasku fasakha beec wuxuu ku xasilaa walijaazatu ogolaashadu bilafdi labadooda dhawaqay u baahan yihin waa inaad tiraad markaad ogolaanayso beeci waan ogolaaday sidiisa hanoogu fulo haddaad fasakhaysana ku dhawaaq beeci waan ka baxay waan fasakhay maana waa niyo maya niyo keligeed wa wadcu lbaayici qofkii baayic ahaay oo addoonta iska lahaa waa addoon markaan waxa laga hadlay addoon la kala iibsaday way gabar addoonoo la kala iibsaday wa wadulbaayici ninkii baayic ahaay oo addoonta iska lahaa oo beecinayay isticmaalkii uu addoontii isticmaalay addoontii u isticmaalo la seexday addoontii ayuu la seexday oo isticmaalay iyo wa ictaaquhu xorayntiisa ictaaqu lbaayic ninkii baayicayo addoonta xoreynayay addoonta iska lahaa addoontii xoreynta uu xoreeyey wa tasarufuhu iyo baayicii tasarufkiisii oo addoontii uu ku tasarufay faskun waxaasoo dhan maxay la macno yihiin beeci waan ka baxay lamid marba hadda addoonta iska isticmaalayo la seexanayo dee beeci waa ka baxay wey macnaheed si kale laguma fasiri karo addoonu maalan baayic muxuu sameeyey addoonu ninkan uu yihi addoontan waan kaa iibi muddaa la kala qaatay marka saddex maalmoodna nin walba waa ka bixi karaa ayaa la yidhi addoontii waxaa la arkay isagoo inta isaga yeertay iskala seexanayaa la arkay de macnaheedu maxay ka dhigan taha waa fasak wey addoon kaama gadin wey yani beeci waa ka baxay wey macnaheedu addoontii saan ewelba ula seexan jiray hawsheedii aan iska wataa beec ma jiro wey macnaheedu saasay ka dhigan tahay hadduu ictaaq sameeyana muddadii saddexda maalmood khiyaarka lagu jiray addoontii waaba xoreeyu yiri maxay ka dhigan tahay beec ma jiro addoonta milkigaygii saasay ka dhigan tahay wuu ku tasarufay shaygii mabiica ahaa qofuu ka ijaaray addoontii uu yihi guri usoo dhiso usoo shaqeeyo qofuu maaragtaa ka ijaaray maxay noqonay waa ka baxay wey iyada beec waa ka baxay fasakh wey wayasixu tasarufkiisu laakiin waa ansaxa addoonta inuu xoreeyo inuu qofka ijaaro inuu isticmaalo waxaasoo dhan saxiix wey ilaa isaga soo khiyaarka isaga looma shardi khiyaarka isaga shardi waa saddexda maalmoodaa lagu jira wa haadihi tasarufaatu tasarufaadkan aan soo sheegnay tasarufaadkee waa addoontiioo la wadiyoo la isticmaalo o lala seexday addoontiioo la xoreeyey min almushtari mushtarigii kii addoonta iibsaday xaggiisa xaal tasarufaadku ay ka ahdeen ijaazo wey waxaa ogolaasho isaguna uu beeci ogolaaday ninkii mushtariga ahayo addoonta soo iibsaday guriga markuu geeyey waaba isticmaalay waa la seexday addoontii maxay ka dhigan tahay ijaazo beeci waa ogolaaday ay ka dhigan tahay addoontiina anaa si toos ula wareegay saasay ka dhigan tahay haddii sidaas oo kale addoontii uu ijaaro oo qaba hebel usoo shaqee uu yihaaho ama uu xoreeyona ninkii mushtariga addoonta iibsaday waa ku xoreeyo yiri maxay ka dhigan tahay ijaazo wey waana ogolaaday allah subxana